odayaashii waxgaradka magaalada garowe ee gobolka nugaal ee uu ka arimiyo maamulkala baxay puntland ayaa si weyn kaga soo horjeestay kooxa isugu jira yahuudi kirishtaano oo lagu soo qufayo magaalada iyagoona arrintan ku eedeeyey inuu wax ka ogyahay hogaamiyaha maamulka la baxay puntland siciid cabdulaahi deni tallaabooyinkan ay kooxaha kirishtaanka iyo yahuudda ka sameynayaan magaalada garowe mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda deegaanadan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay kooxahan yahuudi iyo kirishtaanka ku hayaan magaalada garowe sidoo kale wuxuu sheegay in deni uu yahay madaxweynaha ka taliya deegaanada uu ka jiro maamulka la baxay puntland isagoona deegaanadaasi ku soo gurayo dadkan yahuud iyo kirishtaankabaleh leh waa kan isagoo ka waramaya arrimahaas
magaaladii garowe culimmadii joogtay waad arkaysa waxaa qaylo ka yeeraayey niman kirishtan ah baa yimi oo mucatabka yuhuudda iyo mucatabyadoodii qaybna laamiga ku qoray qaybna meel ka taagay oo layiri dhulanka yuhuud baaba lahayd waa soomaaliya waa dadkii islaamka ah deni waa ogyahay ninkaasi waxaa dalka lagu samaynayo oo dalka ka dhacaya oo dhibaatada ah oo falaasta iyo gaalada iyo balaayadu macatabyada laamiga ku qoraayaan wuu la socdaaya waa ogyahay haddii dadkii shacabkaa kacay oo la burburiyey oo kayradu wiltay oo wixii la xumaadeen oo la yidhi daniyo waxa kani maxay ahaayeen annagu maba ogin buu yidhi adugu marka madaxweyne maxaad ka tahay maamulkan gacan kurimiska ee uu shisheeyaha dalka ka dhistay ee fadhigiisu yahay magaalada garowe ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada muslimka ee soomaaliyeed ee degan magaalada garowe dhowaan ay ahayd markii uu wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la baxay puntland cabdi siciid faarax juxa ayaa isagoo ka hor hadlayey baarlamaanka maamulkaasi waxa uu faahfaahin ka bixiyey tiro dadka kirishtanka etoobiyaanka ee beley lasoo dhaafay kusoo qulqulayey deegaanada uu ka harimiyo maamulkan isagoona sheegay inay gaarayaan in ka badan afar boqol iyo lixdan kun oo kirishtan ah oo uu tilmaamay inay xaalado adag geliyeen degmooyinka iyo deegaanada uu ka harimiyo maamulkan